waxbarashadu waa furaha horumarka bulsho kasta marka haweenka la siiyo fursado ay ku helaan waxbarasho tayo leh waxay noqdaan awood dhaqaale mid bulsho iyo mid siyaasadeed oo horseed u noqda isbedel togan waxaana muhiim ah in dal kasta oo doonaya inuu gaaro horumar waara mudnaanta koowaad uu siiyo waxbarashada haweenka haweenka waxbartay waxay helaan xirfado iyo aqoon u suuragelinaysa inay galaan suuqa shaqada tani waxay kordhisaa dakhliga qoyska iyo heerka nololeed ee bulshada guud ahaan haddaba cusub cabdi cali oo ka mid ah haweenka aqoon-yahanada ee ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegtay in horumarka haweenka uu ku jiro waxbarashada iyadoona haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada jubbaland ugu baaqday inay xoogga saaraan kobcinta garaadkooda iyo horumarinta aqoontooda si ay horumar waara u gaaraan
haweenka horumarkooda waxay ku xiran tahay waxbarashada meeshii aan rabno inaa xoog saarno waa inay haweenka waxbarashadooda mi-isaan saaraan culees saaraan waxyaabo badan baan ka hadalnay warkaan la dhahayo kabadhiiba waxaa u dambeysa jiko jikada noo dambeysa wax xun ma ahan waa wax aan ku faano waa wax sharaf leh ciyaalkeena iyo wadanka waxa lagu soo koriyeyba waa jikadaas bad ma ahan hooyadii jiko u dambeyso inaysan waxbarasho iyo horumar inaysan lahayn soo waxbarashada waa wax qiimo badan waa inaan culees saarnaa waxbarasho oo culeys la saarayo tilaabo la saarayo dadaal la saarayaa la rabaa waxbarasho dhammaad ma laho soo meeshii aan rabno horumar hadday noqoto shaqooyin oo hay-ado hadday noqoto siyaasad hadday noqoto ganacsi waxa dhan waa waxbarasho waxbarashana waxay ka imaataa cilmiga islaamka kan diinta inaan culeys saarno kii kalena culeys saarno baana laga rabaa horumarka haweenka halkaas bay saaran tahay
sanadba sanadka ka dambeeya waxaa sii kordhaya fursadaha waxbarasho ee la siinayo haweenka soomaaliyeed kuwaasoo isugu jira aqoon asaasi ah iyo sidoo kale xirfadaha gacanta laga qabto haweenka ayaana lagu booriyey in wakhtigani ay xoogga saaraan waxbarashada gaar ahaan dhinaca xirfadaha